isla wararka geerida boqoradaas ingiriiska elizabeth ayaan ku guda jirnaayo wadamada xukunka boqortooyada ingiriiska uu gaaro waxaa ka mid ah dalka australia haddaba ibraahim cumar baafe ayaa sheekadan ka diyaariyay taariikhda iyo maamulka awoodeed ee australia ay ku dhisan tahay iyo sida uu u shaqeeyo
geerida boqorada ingiriiska ee queens elizabeth labo ayaa si weyn looga dareemay wadankan australia iyadoo calanka wadankana hoos loo dhigay ilaa laga aaso waxaa buug tacsi la dhigay xafiisyadeeda heer gobol iyo heer federaal ra-iisul wasaaraha australia anthony albanise ayaa sheegay inuu aadi doono london isaga iyo wakiilkeeda australia gobernor generaalka si ay uga qayb galaan tacsida iyo aaska boqorada australia waxa ay ka mid tahay waddamada ay maamusho boqorada maamul ahaan wakiilo heer federaal iyo heer maamul goboleed waxayna leeyihiin awood ay ku eryi karaan ra-iisul wasaaraha ama madaxa gobolka la doortay injineer cabdulaahi waxa uu muddo ka badan soddon sano uu deganaa australia boqoradu waxa weeyaan waa madaxa constitutionka madaxa mataqaanaa yacni dastuurka dastuuriga ah ee dalkan australia waxaana u jooga governor general ka matala boqortooyada matala ayaa halkan jooga cambera gobol walbana waxaa jooga governor u khaas ah oo boqortooyada matala ayaa jooga maamulkaasi waxa weeyaan mar walba ama premierka ama ninka prime ministerka ahee la doorto waa in uu aqbalaad ka helaa gobolkaas uu joogo ama haddii prime ministerka uu yahay waa inuu aqbalaad ka helaa governor generaalka matala boqorada ingiriiska ee dalka mataqaana u k awoodoodana maxay tahay awoodooda waxa weeyaan waa constitutionalka ayaa ku qoran tahay waxay gaarsiisan tahay ilaa boqortooyada ingiriiska waxay awood u leedahiin ama governorka wuxuu awood u leeyahay inuu dismiss gareeyo prime minister lasoo doortay inuu xilka ka qaado oo ninkii kasoo horjeeday oo oppositionka ahaa xilka u dhiibo sidii dhacdayba waktigii gof whitlam iyo malcolm fraser ka dhacday in laga qaaday xilka muxuu ahaa markii uu lasoo doortay minister loo arkay inuu xoogaa u janjeero dhinaca mataqaanaa socialka ama loo arkay inuu dhinaca shuuciyadda u janjeero dalka new zealand oo ahaa mar markii ugu horreysayba dal asagoo ka go-ay qaaradan australia markii ugu horreysay isku maamul bay ahaayeen new zealand gooni bay isu taagtay marka new zealand waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay dalalka barwaaqa sooranka loo yaqaano konton iyo lixda dal ah ee ay boqoradu hoos yimaada ama boqortooyada ingiriiska hoos yimaada ayay ka mid tahay kun sagaal boqol konton iyo afartii ayay ahayd markii ugu horreysay ee ay timid dalkan australia queen elizabeth labo iyadoo markaas uun laba sano ay boqorad ahayd australia oo xilligaasi bulshadeedu ahayd ilaa iyo toban milyan ayaa toddoba milyan ka mid ah waxa ay ka qayb galeen fagaaraha ay hadalka ka jeedisay magaalada sydney ee dalka australia kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii mar ayay isku dayeen shacabka australia in afti dadweyne loo qaado si ay uga go-aan maamulka boqoradda islamarkaana waddanka uu u yeesho xukuumad madaxweyne iyo ra-iisul wasaare boqoraddu waxay soo booqatay australia ilaa iyo lix iyo toban jeer kow iyo toban ka mid ahna waxa ay booqatay magaalada tan melbourne markeedii ugu dambeysana waxay ahayd kow iyo toban sano ka hor sannaddii labada kun kow iyo tobanka ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia